أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وcanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo digniin kama dambaysa u dirtay shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku howlan boobka hantida shacabka muslimiinta ah kelimad maqal iyo muuqaal ah oo ujeediyey afhayeenka mujaahidiinta bariga afrika sheekh cali maxamuud raage ayaad caawa faafreebka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadeenna kale waxaa ka mid ah toban itoobiyaan ah oo ku dhimatay doon kula rogmatay xeebaha dalka yemen xilli uu sii holcayo dagaalka ahliga ah ee ka socda gobollada kala duwan ee dalkaasi kooxa hubaysan oo weerar ku qaaday saldhig maleeshiyaadka riddada maamulka somalilan ay ku leeyihiin degmada beligubadle maxaabiis la sii daayey iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa faafreebka ku maqli doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah munaasabad nabadoon lagu doortay oo ka dhacday degmada ceelcadde ee gobolka gedo xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaad sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase ahaatee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin kama dambaysa u dirtay shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku howlan boobka hantida shacabka muslimiinta ah kelimad maqal iyo muuqaal ah oo ujeedinayo afhayeenka mujaahidiinta bariga afrika sheekh cali maxamuud raage ayaa maanta lagu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya iyadoona kelimaddaasi si weyn ay u gaartay bulshada soomaaliyeed haddaba waxaad ku soo dhowaataan kelimaddaasi oo dhammaystiran
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ما أنت أه أحد تاريخنا كبيرة أنت هاي كوي لواتك السفر كن أفر بقول أفرتني اللح سلامر كان كبيرة shan iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan waxaan xogteeda iyo xaqiiqdooda haynaa mujrimiinta xasan gurguurte ugu horeeyo ee ku heshiiyey burcadnimada cusub ee lagu boobayo dhaqaalaha shacabka muqdisho waxaan ognahay shirkadaha iyo bangiyada khaa'imiinta ah ee ay dadka muslimiinta ah ku aamineen hantidooda kadibna xogihii ay hayeen la wadaagay gaalada iyo murtadiinta haddana saami ku leh lacagta boqolkiiba shanta lagu sheegay ee xoogga looga qaadanayo shacabka muslimiinta ah ee nolol maalmeedkooda la daalaadhacaya waxaan xogteeda haynaa tallaabada ku xigta ee ay soo wadaan taas oo boqolkiiba boqol ka halis badan waxa ay maanta ku kacayaan waxaan la soconnaa go-aanada ka soo baxaya waxaa loogu yeero wasaaradda maaliyadda ee kooxda ridada ee laga soo meersaday waxaa loogu yeero i m f iyo world bankiga iyo hadamada halista ah ee ay hay-adaha reer galbeedka ee dhigimiinatada ah ku sii wadaan dhaqaalaha dalka waxaan la soconnaa cadaasyada xooggan ee kooxda ridada lagu saaray inay keento dhaqaale lagu sii socodsiiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu hayo dalkan waxaan rabnaa inaan caddayno mowqifkeenna ku aadan ficilada boobka iyo burcadnimada ah ee ka socda dalka gaar ahaan muqdisho kuwaas oo ay ku kacayaan kooxda ridada iyo shirkado ku bahoobay burburinta dhaqaalaha dalka iyo bangiyo mujrimiin ah haddii aan nahay xarakatu shabaab ulmujaahidiin wax badan ayaan ka hadalnay qorshayaasha guracan ee uu cadowgu la damacsan yahay dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed wax badan ayaan ka dignay hagardaamooyinka loo maleegayo ganacsatada soomaaliyeed ee lagula wareegayo hantidooda maanta waxaa ka socda muqdisho waa qayb yar oo ka mid ah hagardaamooyinka aan wax badan ka digaynay waxaa soo socda ayaana ka badan kana sii daran haddii aanan maantay laga gaashaamanin waxaa waajib sharci ah nagu ah difaaca hantida dadka muslimiinta ah kana hortagno mooryaanta macaash doonka ah ee isu soo bahaystay boobka dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ilaa an takuun إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه قضبان سيداس درادد waxaan halkan ka caddaynaynaa arrimaha soo socda waxaa xaaraana oo aan sinnaba ku bannaanayn lana aqbalaynin marnaba tallaabada uu qaaday murtad gurguurta iyo xulufadiisa mujrimiinta ah waxaan digniin kama dambaysa siinaynaa shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka ka dhanka ah xoolaha dadka muslimiinta ah ee xoogga looga qaadanayo waxaan u sheegaynaa inay faraha kala baxaan qorshayaasha guracan ee ummadda u horseedaya fakriga iyo saboolnimada shirkadaha bunuugta iyo shaksi walba ee ku lug leh boobka dhaqaalaha shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee u hoggaansami waaya digniinta waxaan ka qaadi doonnaa tallaabo waafaqsan shareecada islaamka in shaa allahu tacaala waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay muddo hal usbuucah oo ka bilaabanaysa berri oo ay taariikhdu tahay labaiyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan lix iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududaynaya boobka lagu biliqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda wixii ka yimaada arrintaa iyada ah ugu dambayntii waxaan dhammaan bangiyada shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay u sheegaynaa inuu khiyaarku gacantooda ku jiro waxa u furanna ay tahay oo keliya inay kala doortaan inay madax bannaanidooda dhowraan ilaaliyaan ballantii ay ka qaadeen bulshada ee ahayd inay maalkooda u xifdinayaan xogahooda u ilaalinayaan ammaanada loo dhiibtayna soo celinayaan xilligii looga baahdo ama inay la saftaan nidaamka riddada ah oo ay ka qayb qaataan boobka lagu hayo hantida shacabka kadibna u diyaar garoobaan ciqaabta ay ka helaan xukunka shareecada islaamka shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ma aqbali doonaan siyaasad walba oo u adeegaysa cadowga u horseedaysa saboolnimo iyo fakri shacabkeennu marna uma hoggaansami doonaan mujrimiinta doonaysa inay cayrteeyaan hantidoodana ka taajiraan qof walba oo muslim ah ee isagoo maalkiisa difaacanaya la dilo waa shahiid in shaa allahu tacaala walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta oo caawa aan ku soo qaadan doonno qodobo kala duwan maahir maxamed ayaa halkan ka soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaanka tareedisho ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshaadka riddada ee boolis milataro loogu yeero qaraxaasi waxaa ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halka lix kalena ay ku dhaawacmeen gaarigana waxaa soo gaaray burbur xoogan isla shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaanka beriire ayaa lala eegtay maleeshaad murtadiin ah oo deegaankaasi ku sugnaa waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu saaka dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshaadka murtadiinta ee deegaanka arbacow oo ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada saliibiyiinta kenya ee deegaanka konton ee hoostaga degmada qoraf xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo hubaysan oo weerar ku qaaday saldhigga ciidanka maamulka somalilan ee degmada balligubadle tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar hubaysan oo ka dhacay mid ka mid ah deegaanada gobollada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya wararka ka imaanaya degmada beligubadle ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay weerar culus ku qaadeen saldhigga booliiska halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska maamulka isku magacaabay somalilan maleeshaadka weerarka geystay oo xurguf kala dhexayso maamulka muuse biixi ayaa la sheegay in ay saldhigga balligubadle ka sii daayeen maxaabiis ku xirnaa saldhigga markay ku dhow yihiin ay isqaybiyeen halkaas ay ka bilaabeen rasaasta booliiskuna way isdifaaceen balse iska horimaad culus ayaa dhacay ayuu yidhi taliyaha booliska ee balligubadle ilaa iyo hadda lama ogaa khasaaraha ka dhashay weerarkan balse wuxuu ku soo aadayaa xilli khilaafaadyo siyaasadeed ay ka dhex jiraan mas-uuliyiinta maamulka dabadhilifka ah ee uu hogaamiyo muuse biixi wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in kooxihii hubaysnaa ee weerarka geystay ay ahdeen dhanka dhul buuralaya oo ku dhow degmada balligubadle waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan toban etoobiyaan ah oo ku dhintay dooni kula degtay xeebaha yemen ugu yaraan saddex iyo toban qof oo etoobiyaan ah ayaa dhintay halka kuwo kale oo intaas ka badanna nolol iyo geeri lagu laayahay kadib markii biyaha badda cas ay ku degtay dooni ay la socdeen wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in dooni ay la socdeen dad ka kooban shan iyo labaatan qof oo tahriibayaal ah ay ku degtay xeebaha waddankaasi taasi oo keentay dhimashada iyo dad kala laayahay warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah oo soo xiganayo hay-adda waxay ugu yeeraan socdaalka caalamiga u qaabilsan ururgaaleedka qaramada midoobay waxay sheegeen in doonida degtay oo ay la socdeen shan iyo labaatan tahriibayaal ah oo u dhashay etoobiya iyo laba kale oo ka soo jeeda yemen ay ku qallibantay gobolka tacis wararku waxay intaasi ku darayaan in meydadka ilaa kow iyo toban xubnood oo rag ah iyo laba dumar ah laga soo saaray biyaha isku xira gacanka cadmeed iyo badda cas halka afar iyo toban kale oo ay ku jiraan labada ka soo jeeda yemenna la laayahay wakaaladda wararka ee associated press waxay sheegtay in tahriibayaasha ka soo jeeda etoobiya ee doonidu la degtay ay ka soo amabaxeen waddanka jabuuti manahan markii ugu horreysay oo dhacdo tan la mid ah laga soo tebiyo xeebaha dalka yemen dhowr jeer ayay sidan oo kale dad ka soo jeeda etoobiya dooni kula degtay xeebaha waddankaasi halkaasi oo ay ku dhinteen tobannaan qof halka kuwo kalena lagu waayey waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa diyaaradaha dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka ayaa dhulka barakaysan ee shaam ku beegsaday mid ka mid ah qiyaadada jihaadka oo ka mid ahaa jamaacada xuraasudiin sheekha shahiiday ayaa lagu magacaabaa abi cabdiraxmaan almaki wuxuuna ka soo jeedaa dhulka xarameynka si gaar ah magaalada maka muddo ka badan toban sano ayuu taagnaa saaxaadka jihaadka ee shaam si gaar ah suuriya tandiimka xuraasudiin ayaa ka tacsiiyey geerida qaa'idkan muhiimka ah iyadoo bayaan ay baahisay mu'asasada shaamuribaad lagu soo bandhigay qayb ka mid ah siiradiisa aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyey kelimad uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kelimadda ayaa ku faaftay qeybaha kala duwan ee mareegaha internetka iyo sidoo kale baraha bulshada ee ay soomaalidu ku wada xidhiirto iyadoona aada looga warceliyey sidoo kale warbaahinta gudaha ayaa hadal hayay kelimadda sheekh cali maxamuud raage ee ka soo baxday hogaanka mujaahidiinta ee digniinta u dambeysay loogu dirayey shirkadaha ku howlan boobka hantida ummadda ee u hogaansamay awaamiirta kooxda riddada soomaaliya xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudamarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaad maqli doontaan oo nagu soo socda balse markan wilaayada gedo kulan ay barbar socotay dowlad diini ah ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo kulankaasi waxaa nabadoon ku dooratay jufada reer jibriil ee ka tirsan beelaha reer yuusuf jufadan ayaa beddeshay nabadoonkii hore ay lahaayeen iyagoona doortay nabadoon cusub oo sii wada ku hogaaminta shareecada islaamka muddo toddoba cisho ah oo uu socday kulankan ay barbar socotay dowladda waxaa ugu dambayn laga soo saaray bayaan ay jufada kaga hadlayso wixii laga wada hadlay iyo nabadoonka ay doorteen ujeedda caddayn bayaan ka soo baxay jifada reer jibriil siyaad sharmaar kana mid ah beelaha reer yuusuf wilaayada islaamiga ah ee gedo waxay dowlo socotay muddo toddoba maalmood ah u qabatay waxgaradka iyo odayaasha jifada reer jibriil dowladaas ooy barbar socotay shirar iyo kulamo looga arrinsanayo aayaha iyo masiirka jifada shirkaas oo socday muddada aan kor ku xusnay waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow jifada waxay dooratay nabadoon guud oo ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah labo jifada waxay ballan qaadaysaa ilaalinta midnimada muslimiinta guud iyo midda jifada saddex jifada waxay bogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta uga hortageen xamla dagaalkii cadowga afar jifada waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka shan jifada waxay caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah lix jifada waxay ka soo horjeedaa guluf shareeca la dirirka uu horboodayo xasan guurguurti toddobo jifada waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta sideed jifada waxay ka soo horjeedaa heshiisyada iibinta dhulka iyo badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya sagaal jifada waxay bogaadinaysaa soona dhoweynaysaa kana qayb qaadan doontaa xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee gado insha allah ugu dambayn jifada waxay mahad celin ballaaran u jeedinaysaa allah mahad allah kadib sidoo kale waxay u mahad celinaysaa walaalaha xarakatu shabaabul mujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamigaah ee gedow sidoo kale beesha waxay u mahad celinaysaa marti sharafka kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirka iyo iyo xafladan taariikhda ah saxiixdayaasha bayaanka kow nabadoon xasan cabdi samow labo nabadoon maxamuud baraki xaydar saddex nabadoon bishaar guhaad axmed afar nabadoon maxamed cabdi maxamed axmed shan nabadoon macalin cabdi buule lix nabadoon cabdi maxamed ismaaciil toddobo nabadoon aadan kabiirow ibraahim sideed nabadoon aadan cabdulaahi axmed sagaal nabadoon axmed maxamed muumin toban nabadoon isaaq cadow ibraahim kow iyo toban nabadoon salaam macalin daa'uud wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markana waxaad maqli doontaan kelimad tawciyo ah oo uu sheekh maxamed bashaar kula dardaarmayey waxgaradkii kulanka ka soo qaybgalay bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin sala allahu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin akhwaanay marka koowaad waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu marka labaadna waxaan leeyahay walaalka la doortay ee mas-uuliyadda iyo xilka loo doortay waxa loo doortay waa culays iyo xil iyo mas-uuliyad adduunka dhexdiisa inta la joogana macaan aakhire haddii la tegana nadaamo iyo shallayda ay ka dambayso ilaa qofkii ku qaato sidii ay ahayd oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jideeyey inuu kaga soo baxo ma ahane nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin la jiro la kiraystayaal shaqaalo ah waxaa shaqaalo loo yahay allah tabaaraka wa tacaala cid kastao xil qabato qoyska intuu ugu yaryahay ilaa maamulka ugu weyn oo dowladda inta ka dhexaysa qof kastao xil qabto ama mas-uuliyad qaada waa la jire waa raaci la jire ah oo ilaahay addoonsaday jalla wacalaa allahaasi marka addoonsaday wuxuu u diray inuu u raaco oo u ilaaliyo bulshada asaga uu xukumo oo xilkii mas-uuliyadda uu hayo qofkii marka guto xilkaas waa la weydiin hadduu guto iyo hadduusan gudanin waxaan marka hadalka kusoo gunaanadayan kusoo gaabinayaa xilkaasi walaal lagu dhiibay waa wadiifadii dadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey daacada adiicullah wa adiicu rasuula wa ulil amri dadka culimmada markay fasirayaan aayaddu waxa weeyaan maarata waa kullu dii soo maarata maxaan ku rahdaa sultaanin aw saldalatin lahu daaca mid kasta oo hayo xil iyo mas-uuliyad leh daaca in lagu adeeco oo ilaahay loogu dhowaada leh ninka haya xilkaas isaga ah ayaa soo gelayo adiicu llah wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum ulil amrigaa marka la tilmaamaya oo ay ka mid yihiin umarada ummadda muslimiinta xukumaysa culimmada diinta caddaynaysa odayaasha nuqabada saladiinta ah ee ayaguna maarata maxaan ku rahdaa beelaha ummadda hagayee kala maarata maxaan ku rahdaa islaaxinaya ayaa ayaguna maarata soo gelayo waa markii suldadaadaasi ama maarata maxaan ku rahdaa xukunkaadaasi uu u khuduucayo uu u hogaansan yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga haddii sunnada nebiga iyo kitaabkii ilaahay aad ka baxda laa daacata lak wax daacaad leeda malaha laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq mar haddaad ilaahay ku caasiso xukunkiisii ku caasiso aad ilaahay la barbartanto oo ilaahay subxaana wa tacaala mushaaqo ku samayso oo sharcigiisa aad ka hor timaado laa daacata lak waxba daaca ma lihid wax lagugu adeeca ma lihid marka arrintaa iyada ah baan ayaduna baraarujinayaa mujtamaca uu xukumayana walaalka waxaan leeyahay ha loo dhega nuglaado maxaa yeeley haddaan liisu dhimrinin oo aan maarata maxaan kuraa liisu jilcin oo aan liis dhegaysan oon daaca iyo maarata maxaan kuraa ismaqal helin waxba ma hagaagaan waxna ma toosaan dadka marka uu raciyadiisa ahna waxaan leeyahay walaalkaasi intuu ilaahay daacadiisa ku taagan yahay adinkana maqla oo adeeca oo u dhaganuglaada baan leeyahay hada wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin markana dhegaystayaal waxaad maqli doontaan nabadoonka cusub ee jifada reer jibriil ay dooratay iyo nabadoonkii hore ee la bedelay ilaahay baa mahad leh inoo suurtageliyey inaan isugu imaano xafadan qiimaha badan waxaa mahad mudan walaayada islaamiga ah ee heer gobol iyo heer degmo iyo odayaasha culamo diinka dhammaan beesha reer jibriil ee hadda barnaamijkan in muddo ah ka soo shaqaysay waa idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ay jifada yidhaaheenna hogaami shareecada islaamkana nagu hogaami waa aqbalay jifada waxaan ku heshiinay waxa lagu yeesho oo gala oo xaq ahaan looga yeesha oo lagala rabo inaan ka fulin inay u hogaansamaan waa ballan qaadeen beesha waxay ballan qaaday in arrintaas ay u hogaansamayso dardaarankii walaayada iyo odayaasha dhaqanka ay ugula dardaarmeen oo ah in dadka lagu hogaamiyo shareecada islaamka loona cadli sameeyo arrintaas aniga horta waa qaatay reer jibriilo ma qaadateen waa mahadsantihiin jasaakum allahu khayr bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin soo dhowaada anagana waa dhowahwaad ii yeerteen meeshaan dowraa lagu qabta dowradaas waxaa iska lahaa beesha reer jibriil walaayadan waa ku garab gashay waxaa ka dambeeyey xaflad ina la dhiga anoo nabadoonka reer jibriil hore u ahaa oo wax badanna soo waday maadaama loo arkay inaan hadda iska waayeelay xilka isaga ahaa waxaa loo doortay aniga kalsooni aan ku wareejiyey xasan cabdi samow inuu beesha reer jibriil hogaamiya kitaabka shareecada islaamkana uu ku hogaamiya bay beesha reer jibriil u dooratay xilkaas inuu qaada waa loo doortay isagana waa ogolaaday codadka markan idinku soo maqanna waa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkii martida ahaa ee kulankaasi ka qayb galay awalan ilaahay baa mahadle anoo afkii beesha yuusuf warwax ku hadlahayo waxaan soo dhoweynayaa nabadoonka beeshaas ay soo dooratay waana aqbalay waana la qaatay waxaan leeyahay in laga run sheego bayaankaas waa bayaan sidii aad u qorteen inaad u qaadataan una firsaan la doonahayo wey waxaan ku dardaarmayaa waa inaan dadka iyo dalka iyo diinta inaan u shaqayno wey nin muruqiisa keena nin maalkiisa keena nin caqligiisa keena intaasaan alka rabaa dalka idinkaa leh yaad ku hallaynaysaan jihaadka ka socda bariga afrika inaan gacan siino war inaan jihaadka gacan siino maskoognahay ilaahay gaalada naga saaro ilaahay muslimiinta kor allah ka dhigo ilaahay gaalada naga saaro falastiin allah xoreeyo muslimka qawi allah siiyo oo bilah tawfiiq بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة وركينا وان قادناي نبدونك الدورتين وإن لا قادناي وإن لا دورناي تين باشر جبريل وحين كرمنا تاو دورتين inaad samciya dacaa ugu yeelataan ninka hadda loo dhiibayna waa nin xamili karo qaadi karo idinkaana u gartay u doortay annaguna waa in la doorannay ninkaas in arrinta ayada garab lagu siiyo oo samciga daca lagu yeesho intuu kitaabka alla iyo diinta ku toosan yahay nabadoonkana waxaan leenahay beesha kitaabka alla ku muslimiintao dhanna si ayadaa ku hogaami maanta dalka waa arkaysan waa lagu soo duulay gaalaa ku soo duushay wax annaga midabkanalahna way soo horkacsatay waddankanaga inaan difaacano inaan kitaabka difaacno inaan garab isku noqonno hindaana dalkanaga aan anagu difaacanin oo nagaala ka difaacanin waayo wax noo difaacaya ma jiraan marka inaan dhammaan isgarabsanno inaan wada qaadanno intaasna waa boorin lahaa beeshuna waa mahadsan yihiin sida wanaaggale oy isugu imaadeen oy nabadoonka u doorteen waa inla dooranay waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم السلام بعد جيت هل أرنا نبضون كان له هل أرنا أفرتود جبريل بان له أفرتود جبريل نبات حلو لي بتين dadka kama caqli badan kama duwana adinkoodna ka dhasha ninkaas waxaad ka dhigteen keligiis meel baad soo istaajiseen afartiinna oday afartiisa waxood ka istaaga lana shaqeeya waxaad u dhiibateenna kula shaqeeya asaga waxaan leeyahay saddex arrimood baa laga rabaa waa alla wixii loo dhiibto ammaana in gacanta ku dhigo labo cadaalad inuu noqdo qodobka saddexaad dulqaad inaad yeelato wax kastoo kugu imaada waa saddexdaasaa nabadoonkana laga rabaa ammaanada laguu dhiibay iyo aaminka lagaa rabo iyo cadaaladda lagaa rabo ilaahay ha kugu dejiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون marka hore waxaan mahad dhammaanteed u celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala allihina siiyey nimcooyinka badan oo igu horraysa nicmatulislaam waliimaan iyo kuwo kale oo fara badan oon la soo koobi karin wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ayuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala nimcada ilaahay udiin galay haddaad doontaan inaad tirtirisaan ma koobi kartaan allahaas ayaan in badan u mahad celinaynaa bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin mujaahidiinta bariga afriko iyo amiirkooda abu cubeyda xafidahullah sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa wilaayadeena gedo heer gobol iyo heer degmo beesha walaalaha ah muslimiinta ee reer jibriil ayagana waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa waan dhegaysanaynay bayaankii la akhriyey oo ciddu gaartay qodobo dhammaantood dhaxalgale ayay ahaayeen ayagana waxaan idinku boorinaynaa bayaankaas sidii aad u akhriseen in aad u falgelisaan ood u dhaqangelisaan oo dhab uu idinka noqdo bayaan aad u qiimo badan baad nagu dul akhriseen beeshii nabadoonka dooratay waxaan kula dardaarmaynaa nabadoonnada waa la dhisaayoo waa la doortaa nabadoonka marka in la garab istaago hiil iyo hoobo shaqada loo dhiibayo caamkahedoo cuslayd loogu kaalmeeyo oon garabkiisa laga bixin oon la dhihin waan kuu dhiibnay wakukaa taas ayaan ku boorinaynaa jifada reer jibriil wuxuuna ballan qaaday ilaahay diinkiisa inuu beesha ku hogaaminayo beeshuna way aqbashay wayna ka yeeshay nabadoonka waxaan ka rabnaa waa nabadoon soomaaliyeed waa nabadoon muslim khayrkii lagugu soo xulay oo intaas oo rag ee lagaaga soo dhex saaray yaa insha allahu tacaala kaa rajaynaynaa inaad la soo baxdo marka insha allah waxaan gaari doonaa biidni illaahi albaari xilli nabadoonnadu degmooyinka qaar ay xoreeyaan insha allahu tacaala taasna waan sugaynaa degmooyinka qaarkood in ay nabadoonnadu xoreeyaanno insha allahu tacaala waa gaaraynaa waqti qariib wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan marka soo dhowaynaynaa shirkaas doorada oo meesha lagu qaatay iyo kasoo qaybgalayaasha saas awgeed shirkaas waa shir ay leedahay beesha reer jibriil waxaana lagu doortay ninka la yidhaahda xasan cabdi samow taasoo beeshana horey ay nabadoon uu ahaa maxamed cali dhuumaal xilkana uu ka degay inta muslimiinta meesha iskugu imaaday kasoo qaybgalayaasha waxaan ka codsanaynaa inaan annagana dooranay nalalana aqbalo nalalana doorto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaahga dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha bahalnimo ee ka soconaya khaza iyo howlgalka iska caabinta ah ee duufaanta alaqsa xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin waxaana la socodsiinaya suhayb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay faysal maalinkii saddex boqol afar iyo labaatanaad ayuu socdaa dagaalka u dhexeeya shacabka muslimka ee reer filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kaas oo soo bilowday toddobadii oktoobar faysalow si la mid ah maalmihii hore duqaymo kala duwan ayay diyaaradaha cadowga qidaaca ka geysteen saacadihii lasoo dhaafay goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah magaalada khan yunis sidoo kale waxaa ka mid ah xaafadda loo yaqaano darol balax oo bartamaha qidaaca dhacda iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan waqooyiga sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay ahaayeen kuwo aad u murugo badan qaarkood waxay muujinayeen shuhadada oo waddooyinka daadsan dhaawacyo la daabulayo iyo sidoo kale gantaalada cadowga oo beegsanaya guryo ay deganaayeen dad rayid ah faysal oo tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay shuhadadu ay gaarayso ilaa toddobaatan iyo kow ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol laba iyo toban kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun afar boqol iyo shan kale halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo saddex kun afar boqol lixdan iyo siddeed kale faysalow qidaaca waxaa sidoo kale ka jira macluul iyo gaajo taasoo ka dhalatay go'doonka sii xoogaystay ee yuhuuddu ay saareen dabcan muddada bilooyinka ah ee dagaaladu socdaan wax badan oo cunto ah lama soo gelin qidaaca taasina waxa ay keentay in ay sababto xaalada halis ah sida ay tirakoobyada muujinayaan hay-adda caafimaadka w h o na ay sheegtay shan iyo toban kun oo carruur ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin xaalad nafaqadara ah markaan eegno dhinaca meeydaanka dagaallo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa toddobaadkan iyo kii ka horeeyeyba waxa ay ka dhacayaan xaafadda loo yaqaano dayrul balax oo dhacda bartamaha qidaaca saacadihii lasoo dhaafay muqaawamada howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaas maanta waxaa loo adeegsaday qarax waxaana lagu beegsaday taangii ay wateen ciidanka sahaynada sidoo kale khadiifadda alyaasin boqol iyo shan ayay dagaalyahanada falastiiniyiintu waxa ay ku beegsadeen taangiga nooca meerkaafaha loo yaqaano iska horimaadyo toos ah ayaa dabacan jiray oo waxaa goobta ku soo degay diyaaradaha nuuca loo yaqaano helikobterka kuwaas oo daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada dabcan waxaa la sheegayaa faysalow in cisbitaalada militariga maamulka gumaystaha yuhuudda xaalad feejignaan ah la geliyey sababo ku aadan dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay qidaaca ka dhacaya oo ahaa kuwo aad u culus yuhuudda dabcan shalay waxa ay qirteen in saddex askari laga dilay halka maanta ay qirteen in mid kale laga dilay sidoo kale dhaawacyada ayaa iyaguna waxay yihiin kuwo tirabeel ah dhanka warbaahinta muqaawamada saacadihii lasoo dhaafay muuqaal ee faafisay waxaa lagu soo bandhigay dagaalyahanadooda oo weeraro ku beegsanaya askar ka tirsan sahaynada oo ku soo duushay xaafadda loo yaqaano tallu suldaan ee dhacda galbeedka magaalada rafax ee koonfurta qidaaca khaza لغير الزلزلة وهي اللي هي جالتنا شو يا جماعة هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك مركزين في المدرسة هاي شو انت هاي هاي كنت شو تقاصوه والله غير لكم على خي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله indhanka kale faysal oo saacadihii lasoo dhaafay muuqaal ayaa waxa uu qabsaday baraha bulshada kaas oo muujinaya askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo burburinaya masjid ku yaalla magaalada khan yunis iyagoo sidoo kale jeexjeexay islamarkaana dib qabadsiiyey musxafka qur-aanka kariimka dabcan tallaabadan tii ugu horeysay oo maamulka sahaynada uu qaada ma ahan tan markii qidaaca uu kusoo duulay oo falal kuwaas la mid ah ayuu qidaaca uu ka geystay isagoo si gaar ah u beegsanaya goobaha ay ku cibaadaystaan dadka muslimiinta ah inta badanna dhulka dhigay masaajidii qidaaca ku yilay xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu